فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idelkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan muqdisho oo uu ka furmay shir ay isugu yimaadeen dad culimo lagu sheegay kuwaas oo u fadwooda shisheeyaha ka qaybgalayaasha shirka oo u istaagay muusig loo garaacay iyo bashiir salaad oo arrinkaasi ka hadlay xilli uu ka mid ahaa dadkii u istaagay ee weyneeyey heesta calanka ayaad dhegaysan doontaan maamulada koonfur galbeed iyo galmudug oo sheegay inay qaadaceen shirka muqdisho uga furmay wadaadada taageersan dowladda federaalka maxay tahay hadafka iyo ujeedka laga lahaa xubinta caafimaadka ee habeen weliba ku bixi jirtay dhuuxa boqol xalqana aad dhegaysateen dhakhtarkii soo jeediyey xubintaasi oo qatimka boqolka xalqa ka hadlay ayaad maqli doontaan dood cilmiyeed ku saabsan qadiyadda falastiin oo lagu qabtay jaamacadda alqima faraceeda magaalada jirib qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka ayaad maqli doontaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa afar iyo labaatanka bisha koowaad sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna sagaal iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka maxay tahay hadafka iyo ujeedka laga lahaa tabinta xubinta caafimaadka ee habeen weliba ku bixi jirtay barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan dhakhtar qorax cabdulqaadir oo ah dhakhtarka soo jeedinaya xubintan ayaa jeediye kelimad kooban oo ku saabsan qatimka boqolka xalqo iyo ujeedka laga lahaa in xubintan ay iska kaashadaan warbaahinta alfurqaan iyo isbitaalka guud ee degmada jilib بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عاوة وتاريخ تهي لباتين أفرتا بشي كوبات هجرية كنا بيغان لاتين سغالكا بشي تدباد لبدو كن لباتين أفرتا وحان فردنا gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkii dheeraa oo lagu magacdaray xubinta caafimaadka barnaamijkaas oo iska kaashadeen istaalka guud jirib general hospital iyo idaacadda caalamiga ah alfurqaan mahad alle kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo een, isbitaalka guud oo juhdi aad iyo aad u badan ku bixiyey ayadoo la- lala qabo ama ay jirto mashquul zaa'id oo ummadda loo khidmeynayo habeen iyo maalin waxaan kaloo u mahad celinayaa idaacatul alfurqaan oo ayadana dhiirigelinteeda iyo garab istaageeda iyo soo jeedinteeda iyo diyaarinteeda ayadana aan la gaban oo noqotay wax ummadoo dhan ay wada arki karaan macnaha meeshay ka istaagtay ayadan aad ugu mahad celinayaa intaas kadib barnaamijkan hadaf uu lahaa hadafka uu lahaa wuxuu ahaa in aan gaarsiino ummadanada muslimiinta ah macnaha uu leeyahay caafimaadka iyo qiimaha uu ugu fadhiyo bulshada caalamka ku nool inay ayadana ka qayb qaataan inay ogaadaan muhiimadda uu leeyahay khaasatan waxaan ugu talagalnay ummadanada ku nool soomaaliya sababtu waxay tahay dagaalka lagula jiro ummadda muslimiinta maanta wuu noocyo badan yahay dagaalka lagula jiro maanta marka laga rabo midka caskariga ah iyo midka iqtisaadiga ah mid kaleo waxaa lagula jiraa maanta xagga jabiga ah ama caafimaadka ah marka si ummadanada ayagoo sariirahooda jijiifo madaariista joogo ayagoo shaaha cabayo maqaayadooda joogo waxaan ugu talagalnay inaan soo gaarsiino boqol xalaqo oo jaamacadaha duruusta lagu bixiyo oo lasoo gaabiyo oo khilaaf la-aan ah si wacyigooda kor aan ugu qaadno khuraafaad badan aan uga saarno ayna u ogaadaan inay ayagana ay leeyihiin wiilal muslimiin ah oo ka dhashay oo u danqanayo ayagana ay niyaddooda kor u kacdo ayna ku daydaan barnaamijka waxaan kaloo ugu talagalnay qaas ahaan dadka baadiyaha joogo tuulooyinka joogo m c hjyada farmashiyada inay si qaasa uga faa'iidaystaan maadaama ayaga ay la kulmayaan ummadda inta u badan waxaan kaloo barnaamijka ugu talagalnay in dadka khuraafaad badan aan ooga saarno oo kadibna ay si toos dhakhtar ugu yimaadaan shareecada islaamka waxay qabtaa isdaaweynta qabtaa waxay kaloo qirtay dhakhtarnimadana way qirtay waa field ay maanta shareecada ogashahay saas aadeed nabiga alai slam wuxuu leeyahay qofkii dhakhtar iska dhigo waa laga gudaa wuxuu geysto oo qalad hadduu dhakhtar ahayn meesha waxay ku cadaynaysaa dhakhtarnimada diin islaamka way ogashahay waana wax la ogyahay oo la barto kitaabkana waa tudhahaya kitaabka ilaahay waxaa ku qoran fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waa aayad guud oo qaacida wax walba soo gudagalaya- soo- soo gudagalaya marka in ummadda aan ka saarno khuraafaadka oo ay ku xirnaadaan dhakhaatiirtooda ilaahay subxaana watacaala uu cilmiga baray Een, xibintana waxaan keenay oon lagu qasba waxay ahayd dad badan dhibka ay dareemayaan isbitaalka ay ku hayaan hadday tahay misconception ama fikradaha qaldan caafimaadka khuraafaadka iyo dhibka haysto iyo annagana nagu hayaan si nooga fudooda culaysyada dhibaatooyinka waxaa kamid ahaa oo hadda annaga aan la kulmayna waxay ahayd dadka inay imaadaan xaaladda gabagabada ah oo cudurka uu dilooday si aan taas aysan noogu imaanin inuu imaan iyagoo caafimaad qabo waxaa kaloo ahayd dadka inaan barno prescription leetaska oo kaleeto inay muhiim tahay beri iyo beri dambena aysan u baahanto cusub in loo qoro waan barina idin dhibaatooyin ugu haysta waxaa kaloo mid ahaa dadka aan kala hadlayna inay naga dhaafaan taleefanada ay leeyihiin daawo heblo iyo qor waa kala hadlayn dhibaato ay ka mid tahay waxaa kaloo kamid ah waxaan kala hadlaynay dadka inay daawo iska cunaan tiibiyado kale isku cayirsiiyaan waa kala hadlaynay waa dhibaato dhan noo imaan doonto markaan dhakhaatiirnahay isku soo duuba dadka waxaan rabnaa u sheegno barnaamijkan asaga maadaama uu qaali yahay gaaban yahay waqti munaasaba lagu aadiyey inay dadku wada dhegeystaan ka faa'iidaystaan marka xibintan xilligay soo gelayso attention qaas ha la siiyo ah, foojignaan iyo soo jeed ha la siiyo hana la dhegeysto hana laga faa'iidaysto waana wax loogu talagalo ummadda inay ka faa'iido Ee, waxyaalaha kale oo anaga aan ka faa'iidinay isbitaal ahaan waxaa waaye wacyigelintii aan sii daynay isbitaalka wuxuu ka faa'iido waxaa kamid a wacyiga ummadda oo korodhay oo aan ka faa'iidinay inay xilliga munaasabka imaadaan ay khuraafaad badan oo luuqi la geli jireen iska dhaafeen waan ka faa'iidinay waxaan kaloo ka faa'iidinay inay fahmeen yacni isbitaalkan siduu u shaqeynaya inay tahay sida caalamiga ah qofka indiya aado iyo qofka ameerika aado in nidaamkan un la mari doono fakir weyn ay ka qaateen oo fahan ah marka eh, si guudna aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in- in dadka ay aad u dhageystaan oo isku mashquulaan idaacadda xilligeedan ay soo gelayso ay dadka dhan wada dhageystaan aad baan ugu faraxsanahay maadaama ay faa'iidayaan wax qiimo badan marka waana ku boorinaya inay sii wadaan maantayto dardaarankan waxaan kusoo gagabaynayaa intaas wabilaahi towfiiq فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waayahay muqdisho waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen dad culimo lagu sheegay kuwaasi oo u fatwooda shisheeyaha dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa shirkan soo qabanqaabiyey oo maalgelinaya waxaana gudaha dalka iyo dibaddiisa la isaga keenay dad aanan culimo ahayn balse lagu sheegay inay yihiin culamaa uddiin sidoo kale waxaa shirka ka soo muuqday qaar ka mid ah culimmada muqdisho ku sugan ee u fadwooda shisheeyaha sida bashiir salaad ugu horeenba kulankan waxaa lagu daafuray muyuusig loo garaacay ka qaybgalayaasha kulanka iyagoo u istaagay una qushuucay muyuusigaasi waxaa la arkayay bashiir salaad oo safka hore ku jira kana mid ahaa dadkii u istaagay muyuusiga ee dhegaysanayay bashiir salaad oo hadlay ayaa ka hadlay arrinka la xiriirta astaanta muyuusig ee loo garaacay dadkii ka qaybgalay kulanka sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday muyuusig loo garaaco dadka ku jira dowladda federaalka marka ay dhintaan munkarkaasi bashiir ma uusan ridin inta la garaacayay ee waxa uu ka mid ahaa dadka loo garaacayay ee u istaagay nala dhagaysta qayb ka mid a kelimada bashiir salaad Ee, weli ee, aahaartii iyo maaragtay iyo haraagii ka haray dowladihiina gumaystay ayaa weli ku jirna ama isloon karnaa oo noloshana meel kasta galay ee, haddaan noolnahay iyo hataan dhimannaba waxaan arkaya ayadoo maaragtay qofka xataa dhintay sida xataa loo aasahayo waxaa daba jooga dhaxalkii gaaladaa daba jooga qof dhintay weeye intuu noolaa si uu noolaaba isagoo dhimay noo daay xataa laga yeeli maayaan war qofkaa dhintay si fiican u aasa oo islaami ah oo ka da- oo ka daaya muusika iyo salaanta waadna la ka diiday xataa calankeenni waxaa lagu quudinayaa in loo istaago oo loo heeso ayaa la siinayaa calankaana wuxuu ku noolaanayaa in loo istaago loo heeso ma wuxuu ku noolaanayaa midnimo wuxuu ku noolaanayaa cadaalad wuxuu ku noolaanayaa in nafta loo huro laakiin istaagid iyo diikoor iyo hoos loo qaado iyo nooca maaweelada ah waxaan leeyahay calanka laga daayo dhanka kale maamulada koonfur galbeed iyo galmudug ayaa sheegay inay qaadaceen shirka muqdisho uga furmay wadaadada taageersan dowladda federaalka wasaaradda awqaafta ee labada maamul ayaa tilmaamay inaysan kulankaasi ka qaybgelaynin maamulka galmudug oo kale waxa uu sheegay inay xiriirka u jareen wasaaradda uu mas-uulka ka yahay mukhtaar roobow wasiirka awqaafta ee maamulka koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay wuxuu shirka ay isugu yimaadeen wadaadada taageersan dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ee dalka jooga ku tilmaamay inuu yahay shir wada sheekaysi ah oo lagu kala geynayo wadaadada soomaalida
shirkaa maanta ka furmay magaalada muqdisho la sheegaayo annaga sinaba uma aragno waa iska shir dad ay imaadeen oo isku ay ku sheekaysanayaan inuusan ahayn inaan u sheegno shir ummadda lagu midaynaayo uu yahay shirkii lagu kala qaybinayo culimmada soomaaliyeed wallaahi waxaan qoonsanay kolley waa waxaan maaragtay oo aan annagii iyo wasaaradii awqaafta arrimaha diinta iska aragnay noona cuntami waaye inaan shirkaas maaragtay aan uga qayb galno oo aan noqono dad u camiraaya kuraasta magaca maamul ahaana ku camiraaya saa darteed marka annagaa go-aansanay inaan maaragtay shirkaas aan aan aan ka noqonin kala qaybinta ummadda soomaaliyeed khaasatan culimmada midkii lagu kala qaybi lahaa inaan annaga ka qayb galin exactly shirkan wuxuu ahaa shirkii labaad oo lagu madalsanaa in la qabto shirkankii ka horreeyey koonfur galbeed waa ka qayb gashay waxaana qayb ka ahayn warmurtiyeedkii laga soo saaray waxyaalaha ay sirtu ku qorantaya waxay tahay warmurtiyeedkii lasoo saaray qodobadii lagu heshiiyey fulintoodii ayaa loogu fadhiya wasaaraddii awqaaftii arrimaha diinta federaalka habba yaraatee waxa ugu horreeyey qodobka ugu horreeyey wuxuu ahaa mideynta culimmada soomaaliyeed maantana waad arkaysaa meesha ay joogaan culimmada meeshay kala joogaan waxa baraha bulshada ka socda culimaa udiinka iyagoo iscacaynaya isradinaya wasaaraddii awqaafta arrimaha diinta federaalka oo laga rabay culimadii inay midaysana waa tan maanta ku dhaqaaqday hataa culimadii inay midaysa iska dhaafay wasaaradihii iyadana shaqaynayay inay kala daadiso shirkan shirkan shirweynaha ah shirkii ka horreeyey oo sanadkii hore la qabtay warmurtiyeedkiisii iyo wixii aan ku heshiinay waxaan dib u eegis ku ballannay inaan ku sameyno shirkii wasaaradaha awqaafta arrimaha diinta ay isugu yimaadeen shan iyo labaatankii febraayo sanadkan laba kun labaatan iyo afar in dib u eegis lagu sameeyo wixii qabsoomi waayey iyo sababtay u qabsoomi waayeen iyo shirkan soo socda wixii aan ka yeeli lahayn isagii isla kiyaa la buriyey laftirkiisii oo gadaal aan aan ka ballannay aan ka fadhiisanay marka waxaan u malaynaa marka haddii wasaaraddii awqaaftii arrimaha diinta iyadii ay noqoto wasiiradeedii ballamihii ay ilaali waayaan wixii lagu oo lagu heshiiyey la fulin waayo asbaabihii loo fulin waayena laga tashan waayo oo maaragtay taydaa soconaysa keliya hadday meesha timaado dalku waa iska federaal waxa dambe annaga noogu xayiran wasaaraddii awqaafta arrimaha diinta federaalka ma jiraan laakiin ummadda soomaaliyeed guud ahaan dalkii dibadda meeshay joogaan waxaan u caddaynaynaa inaan annaga qayb ka ahayn shirkaas ka qayb galaynin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waagaag markaana dhegaystayaal ku soo dhowaada ah wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha calamka waxaa inoo soo jeedinaya oo soo diyaariyey waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in shil khasaare kala duwan dhaliyay uu maanta ka dhacay deegaan ka tirsan goboladaasi shilkan ayaa si gaara kaga dhacay duleedka waqooyi ee magaalada salaxley ee dhacda gobolada waqooyi galbeed soomaaliya waxaana uu shilkani yimid markii uu rogmaday gaari ay saarnaayeen dad rikaab ah inta la xaqiijiyey ugu yaraan sideed qof oo rikaab ah ayaa ku dhaawacantay shilka sidii ay soo warinayeen dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadani sawiro galinkii dambe ee maanta lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinayay gaariga rikaabka ee shilka galay iyo sidoo kale burbur ka dhashay mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay sheegay in dastuurka ay ku dhaqmaan ay soo dhistay dowladda xabashida ethoobiya ee gumaysiga ku haysa shacabka soomaaliyeed axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda xasan sheekh ayaa goob fagaaraha ka sheegay in dastuurka ay ku dhaqmaan uu yahay mid ay sameeyeen dowlado shisheeye islamarkaana aan wahayn mid iyaga dani ugu jirto isagoo hadal ka jeedinaya madal ay fadhiyeen siyaasiyiinta dowladda federaalka ayuu fiqi ka dhawaajiyey in dastuurkai hadda yaala xarumahooda uu sameeyey mahiiga oo ah dublomaasi u dhashay dalka mosambiig balse asalka dastuurka ay sameysay dowladda xabashida ethoobiya culimada diinta islaamka ee soomaaliyeed ayaa horey uga digay xumaanta iyo gaalnimada ka buuxa dastuurka u degsan dowladda federaalka iyadoo ay muasasada alkataayib sanada ka hor soo saartay xalaqaad cajiib ah oo ummadda soomaaliyeed loogu soo bandhigay gaalnimada dastuurkaasi xasuuqyo kala duwan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo xasuuq wuxuuslimo ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya soddon iyo sagaal ruux halka ay ku dhaawacmeen sagaashan iyo saddex ruux waxaana inta badan xasuuqyadaasi martigelinayay deegaanada iyo manaadiqda ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta ghaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sagaal kun saddex boqol lixdan iyo saddex ruux halka ay dhawacduna marayaan ku dhowaad sagaashan kun sagaal boqol labaatan iyo saddex ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada sahaynada yuhuuddan ee si indhala-aana u bartilmaamidsanayaan magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza kooxaha gurmadka deg dega waxay kasoo saareen shan ruux oo shuhaado ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba halka sidoo kale ay afar ruux ku shahiideen duqeyn ka dhacday xaafada sabar ee koonfurta sidoo kale waxaa sideed iyo toban ruux oo ku shahiiday magaalada khanyunis la geeyey isbitaalka caafimaadka ee naasir ee magaaladaasi ku yaala dowladda ruushka oo mareykanka uga digtay inuu jarmalka geeyo gantaalada ridada dheereeya madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa uga digay mareykanka in la geeyo dalka jarmalka gantaalada ridada dheereeya isagoo sheegay in ruushka haddii ay taasi dhacdo uu dib u bilaabi doono soo saaridda hubka nucleer-ka ee ridada dhexe islamarkaana uu gantaalo la mid ah dhigi doono meelkaabiga ku haysa dalalka reer galbeedka mareykanka ayaa tobankii bishii julaay sheegay inuu bilaabi doono inuu geeyo gantaalada ridada dheereeya gudaha wadanka jarmalka laga bilaabo sanadka labada kun lix iyo labaatanka taasoo qeyb ka ah qorshaha milatari ee muddada dheer oo ay ku jiraan gantaalada emesigiis iyo kuwo kaloo aad u fara badan arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli xiisada labada dhinac ay sii kordhayso islamarkaana dagaalka yukrain uu sanadkii saddexaad socda iyadoo ay reer galbeedka xukuumadda kiyef taageero hagar la-aan ah ay la garab taagan yihiin intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal wararka caalamka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaan qaybaha hore ee barnaamijkeena dhuuxa waraysyada ayaan tallaabsanaynaa waxaa nagu soo maqan qodobo kale balse markan multaqa ciwaankiisu uu ahaa in tooshka lagu ifiyo falastiin iyo halka ay caalamka kaga taalo iyo ahmiyadda ay leedahay ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda alqima farciida jirib multaqaha waxaa soo diyaariyey maamulka jaamacaddaasi loolanka soo jireenka ah ee falastiin marna furasho ahaa marna gumaysi ahaa ayaa aad loogu dheeraaday multaqaha waxaa kalimaad ka jeeday qaar ka mid ah culimmada oon mowqica falastiin iyo ahmiyadda waxyaru ka iraaho mowqica saaad u jeedaan oo sabuuradda ama maxaan ku irahdaa boorka saaran mowqica falastiin ee sidai u samaysan tahay ee shakligeeda waa haakadaa wey markii la qaato jugraafi keli ama jugraafi ahaan waxay u dhaxaysaa markii la yidhaaha xagga dhigaha iyo loolalka ama cardu dawaa'ir waa duulka caalamkii siduu u samaysan yahay iyo jugraafigii labaatan iyo sagaal dhibic soddon darajo ilaa soddon iyo saddex shan iyo toban shimaal ayay maaragtay ka jirtaa oo xagga waqooyiga ah ayay dhacdaa kuwaasi waxaa weye waa dawaa'irul cardiga wey dhigahana waxay dhacdaa dhigta qadda duulka waxay dhacdaa soddon iyo afar dhibic toban iyo shan digrii iyo soddon iyo shan darajo intaasay udhexaysaa dhiguhu waa kuwa kor dhulka gunta ilaa kor isku xira wey saasay u samaysan yihiin dhoolkuna saasay u samaysan yihiin falastiin intaasay u dhexaysaa xagga ixdaasiyaadkeeda ama mowqica ay dhacdo waxay ku taallaa waa wasadilfi aasiya falastiin masaaxada ay ku fadhido dhul ahaan labaatan iyo lix kun sagaal boqol iyo sagaashan kilomitir murabbac isku weer masaaxada waxay u samaysan tahay waxaa la yidhaahaa xagga bariga waxaa ka xiga suuriya urdun xagga qarbiga oo bariga ka soo horjeedo waxaa ka xiga baxrulmutawasat mediteranean sea oo baxrul aad ahmiyad badan u leh ah oo caalamka meelo badan iskaga xira wa min aljunuub masar wa khaliij alcaqaba khaliij alcaqaba taxtiga oo koonfurta meesha uga hooseyso taas sidaas u samaysan tahay markii loo fiiriyo xagga geometriga iyo handasada waa shakli mustadiil ah badda dhinaca ka xigteen horey usoo tilmaamay baxrul mutawasat waxay ku haystaa baa layidhi xeeb dherarkeedu dhan yahay laba boqol iyo labaatan iyo afar kilomitir aslan caalamka taariikhdiisa meesha uu ka amaamudmay ama uu ka indilaaqay uu ka firdhaday weeyaa la yidhaahaa walidaalika ayaa waxa la iskugu haysto iyo waxa ay marayso iyo xaalaadkeeda si daraasa inta loo suubiyey ayaa maaragtay ma dhowa dagaalku iyo meesha layska haysto ahmiyadda ay leedahay waa ahmiyad aada u fog waxaa laga helaa aqdamu lmudun fi lcaalam magaalooyinka caalamka ma u horeeyo meel la dego oo qabla ciisa intaasoo kun oo sano ka hor yani mustawdano iyo madiine iyo xadaaro iyo xayaato ay ka bilaabatay yajid bi hadi lmaxal cajiibka oo laga sheegay oo maaragtay culamaa taariikh iyo culamaa istiraatiijiya culamaa ay sheegaan waxaa ka mid a mowqica ay ku taallo ilaahay subxaana wa tacaala baaraknaa xawlahu yani ilaahay uu ku tilmaamay caalamka ayay waxay u tahay dhahaanba hamsatulwasli isku xire barigiisa iyo sharqigiisa iyo waa wasadka meeshay ku taallo yani jugraphically waa aasiya aasiyana waxay kaga sii taallaa yani meesha la yidhaha bariga dhexe sharqul awsat فلسطين بين السقوط والتحرير على مر التاريخ منذ الفتح إلى اليوم قضية فلسطين waxay soo bilaabatay xilligii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dacwadan allah subxaana wa tacaala uu usoo dhiibay nebigeenna markuu tamakunay magaalada madiina wufuudduu u diraayey muluugta ayaa wafdi wufuudda ka mid ah romaaniyiinta loo diray oo haystay ardu falastiin ayaa la dilay si dulmi ayaa lagu dilay kabacdina nebigeenna si uu uga argudo qaswadii mu'ta sanadkii sideedaad ayaa dhacday waad ogtihiin cadad haa-il ah laba boqoloo kun oo ciidan ay soo diyaarsadeen saxaabadana saddex kun ay ahaayeen wa maca daalika cadadka ka shahiiday labayo toban qof saxaabada lagu sheegaa iyagoo guul ku fadhiyana way soo laabteen ka bacdi waxaa xigay khaswadii tabuuka soddon kun oo mujaahid ayaa shaarigay usaama bin zayd ayaana hogaaminayey ujeedooyin badan bay xambaarsanayd intiqaaman liabiihi bartiina waa tegay allahna subxaana wa tacaala uu kusoo guuleeyey isagoo guul ku fadhiyana waa soo noqo ciidankaas nebigu wuxuu u diyaariyey intuusan geeriyoonin lifatxi falastiin beyt ilmaqdis xoraynteeda ayuu u diyaariyey nabigeena salawatu rabbi wasalaamu calayh ka bacdi rasuulka markuu geeriyooday waxaa xilka la wareegay abubakr sadiiq radia allahu canhu salaxudiin alayuubi oo ahaa suldaanka misri ishaam dhulkaas dhan ahaa kiristankii meesha haystay oo qabsaday isagoo isaguu hogaaminayo beytilmaqdis buu dib uga soo rujistay waa ka soo cishada wey dhulkii muslimiinta ee ku hareeraysnaa maxaa dhacay salaaxudiin markuu geeriyooday kadib gaaladii baa dib u qabsaday koob iyo toban sano kale ayay meesha haysteen ilaa haddana uu yimid almelik saalix najiddiin ayuub kun laba boqol afar iyo afartankii ilaa uu yimid oo uu maxaan ku ihahdaa kala wareegay haddaan nimaadno sayfudiin quds xilligiisa macrakadii caynu jaaluud tataarkiibaa weerar ku soo qaaday xamlo weyn korsuu uga soo bilaabay baqdaad buu soo maray ilaa iyo falastiin buu qabsaday masar buu kusii socdaa way isu diyaariyeen inay maxaan ku ihahda dagaalamaan kadib sayfudiin qudsi iyo walaalihii kale daahir iyo mansuur iyo raggii kaleo dhan macrako weyn oo ciynujaaluud ayaa dhacday kun laba boqol konton iyo sagaalkii ay ku jabayaan meesha ay dhabar kaga jabayaan weeye meesha ay ka dhacdayna waxay ciynujaaluud oo u dhexaysa madiinatu baysaan oona ka soo warramnay macrakadii ka dhacday xagga shimaal xigta iyo madiina naabolis oo koonfur ka xigta falastiin baa koonfur iyo shimaal ay ka xigaan wey kun af sagaal boqol afartan sideedii yuhuudi baa meesha lagu soo beeray ingiriis baa ku beeray wixii ka dambeeya insha allahu mowqifka waxaa lagu xadiday kun iyo sagaal boqol iyo intii ka dambeysay waa fatra boqol iyo labaatan iyo afar sano ah taqriiban dabcan waa fatra caalamka uu isbedelay muslimiinta dacfigoodii uu soo muuqday sahayanada marka waxay u sacinayeen inay makaan ku yeeshaan beyt ilmaqdis filistiin meeshaasi waxay aaminsan yihiin in dowladda caalamka xakumi doonto ee ay sahayanada leedahay magaca israa'iilna la yidhaahdo dowla yahuudiya baxta ah in meesha ayada ah ay ka heli karaan waa goorma markay laba shay isku helaan alheykel almascuum dhismihii qalfoofta ahaa ay u yaqaaneen gurigii laga maamulaayey oo muddo dheerba sawir aan laga heli jirin ay ku talagaleen masjidka inay dumiyaan ayagoo markaas ka dhiganaya heykelka meeshiina ugu jiro waxayna leeyihiin waa kii nebi sulaymaan oo caalamka maamuli jira calayhi salatu wasalaam heykelkaas inay soo ceshtaanay rabaan shayga labaad oo la raadinaya inay la helaan sunduuq alcahdi wax la dhaho taabuudkii waagii nebi muuse iyo ahelkiisa alaabta ka tagan ku jiray ee nebi daawuud calayhi salaatu wasalaam sanduuqii waxay leeyihiin isagana sanduuq alcahdi aa la dhahaa waxay sheegaan kaniisad ku taallo alxabasha in saduuq yaallo marka saduuqa iyo heegelka marka aan isku helno caalamkan maamulayna ay qabaan waxaa soo baxday boqoradii xilligaa joogtay ee ingiriiska boqorada u ahayd victoria tii mar dhow bakteeda ayeedeed ah yaa ballanqaad u samaysay in yuhuudda ay isugu geyn doonto filistiin muqaabil in yuhuudda ay dacmiyaan waxaa loo yaqaanaa dagaalweynihii koobaad adduunka ballanqaadkaas wacdi balford aa loo yaqaanaa ballanqaad caam ah oo macruuf ah waaye waxaa loogu baqacdaray nin xilligaas ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska laakiin hore usoo ahaan jiray ra-iisul wasaaraha ingiriiska loogu ballanqaaday ardilmiicaad waxay u yaqaanaan ama ardilmawcuuda in la geyn doono filistiin ilmuxtala lagu abuuraayo dadka ayaga kadib marka waxaa lagu talagalay in dhulkii muslimiinta la ixtilaalo khilaafa alislaamiya baqiyadeedii la baabi'iyo dhulkaa ay qabsadaan nimankii gaalada ahaa marka kadib yuhuudda la siiyo markaasay ka bilaabatay meeshaas indalaaqadii koowaad in dhulka islaamka la qayqaybsado sykes biko wasiirka arrimaha khaarijiyada ee faransiiska ee kii ingiriiska labadaas in la kulmay caalamul islaam la qayqaybiyey xuduudihii sykes biko loogu magac daray labada wasiir yaa la sameeyey dhulalkii islaamkana waa lagu soo fiday ingiriiska ka mid ah dadka soo fiday mubaasharatan waxay qabsadeen filistiin filistiin markay qabsadeen waxay u fasaxeen xarakaadka suhiyuuniga ahaa inay soo galaan dhulkii filistiin ee ay haldoorka ka dilaan والتاريخ يعيد نفسه فلسطين واجرت وان نوليت قميص بها هيسته markii arinta loo geesto ee qof la dilo ay eriyadaan qofkii wax dilayba say u cararaan ay waxay galayaan sakanaadka askariga ee lahaayeen nimankii ingiriiska ahaa kadibna waxay haystaan xisaan ay haystaan looma geli karo oo ciidankii gumaysta ahaa ingiriiska xiridiisa galeen waa kulmeen ragga reer filistiin ee xilligaa joogay waxay dhan waxaan saxmayaa maxaan samaynaa waxay go'aansadeen in ingiriiska lagu kaco ingiriiska xilligaa wuxuu diyaarsaday caalamul islaami inta uu toos u qabsaday maahina inta kalena si dadban waxay go'aansadeen dadkii mujaahidiinta xilligaa joogtay inay la dagaalamaan ingiriiska fawro dhacday kun sagaal boqol soddon iyo lixdii ee uu hogaaminaya cizidiin alqasaam yaa bilaabatay thawrata cizidiin alqasaam aa loo yaqaanaa kun sagaal boqol soddon iyo lixdii milaadiga dhacday thawradii waxaa dhacday ingiriiska meel laisugu geeyey xaaladiisu u yaabo haddaad fiirisid maraaxisha nuqaad taxawulka ah dhammaanteed fi filistiin khiyaano iyo dhagar la maleegay ku dhacaysay oo ummadda caalam islaami weligood in la khiyaano nimankii waxay go'aansadeen inay adeegsadaan cabdilcasiis oo la yidhaahdo shaqadii koobaada kuu soo baxday nimankan dhallinyarada ah naga qabo leanno haddii filistiin la xoreeyo oo ingiriis meesha uu ku jabo mashruucii la rabay meeshuu ka baxaya cabdilcasiis wuxuu diray faysal bin cabdilcasiis oo wiilkiisa ahaa wasiir khaarijiyii u ahaa naa'ibilmelig u ahaa majlis shuuraan u ahay ahna ahna ahna isku ahaa fi ana waaxid isagoo ku ka weyn uu jiro sacuud yaa haddana faysal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda raiis masjid shura iyo wuxuu isku ahaa naa'ib almelik isagaa baxoo meeshii tegey isagaa ku guulaystay isagoo markaa ku gabanaya inay yihiin dadka xarameenka u adeegaya dadka xarameenka ilaalinaya inay yihiin isagoo ku gabanaya iyo wuxuu ku guulaystay dhallinyaradii inuu kala diro rag isku mid ma ahe qaar unbaa yiri kaama yeelanayo hana dhakri qaarkii diiday wax yaray noqdeen ingiriisku ay ku dhaheen xoogoo qaar ahana diidaya inta kale waa kala tageen inta annaga ku filnay dheheen xoogoo sheekh uu hogaaminayay cizidiin alqasaam raxmatullahi tacaala caleyh intii la galay meeshaasi ku dhamaatay qadiyadii waxaa lasoo afjaray thawradii uu waday sheekha soddon lixdii ahamiyadda dhulka isaga ah dee waa meel isku xiraysay saddex qaaradood qaaraddii yurub waa baddaas qaaraddii afrika waa masar qaaraddii aasiyana iyadaaba ah marka saddex qaaradood meel isugu imaanayso waxay sahlaysaa ganacsigii isdhexmarkii fawaa'id fara badan dhinacaas keenaysaa waxaa la yidhahdaa waa dhul wax soo saar badan xagga beeraha gaar ahaan zaytuunka ayaa aada uga baxa oo lagu beeraa macaadinna way jirtaa waa dhul khayraad weeye wabilaahi towfiiq kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mida culimmada diinta islaamka ee ka qayb galay multaqaha sidoo kale qaar ka mida kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa hadlay waxaan ka mid ahay ardayda labada macahad asakhawi iyo albayaam haddaan mushaarakeeyo فلسطين موقعها هي وأهميتها في العالم الإسلامي كله فلسطين وحاكويا له قبلة المسلمين الأولى ماشي قبلة المسلمين تقوه رئيسي وتكن جيرين فلسطين بيكوتالا وحيابها هادو كل عيا ولا لهنا فلسطين ووحيابها إنا إنو قد عيو وحاوي إنو دلعنا إتهيوه فلسطين موقع هذا هي أهمية هذا مركز إن لقاها للربو وحالة ممارمان أه sidaan oo kale in lasoo qaato aayadda qur-aanka kariimka ah ee boorka noogu qoran oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay sidaad boorka ka arkaysiin subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah baaraknaa xawlah aan hareerihiisa barakaynin waxay tilmaamaysaa taas muhiimadda ay leedahay ahamiyad ay bini aadamku weli garteen oo mowqiceeda juqraafi iyo istiraatiijigeeda iyo muhiimad diineed oo muslimiintu waa hore garteen gaaladuna ka indhala yihiin iyo xikmado allah subxaanahu wa tacaala uu garanayo oo laga yaaba inay dadka ka qarsan yihiin weli ayay leedahay filistiin
anigoo ka socda jaamacadda alqima ahna arday dhigta jaamacadda mushaarakadeyda oo ku saabsan mowqica filistiin iyo ahamiyadeeda filistiin mowqica ay ku taalo allah barakeeyo waxaa inoo sharxay sheekh xasan ama ahamiyadeeda oo ay dad badan falanqeeyeen ahamiyatu filistiin waxaan dhihi karaa min dimniha waxaa ka mid ah in maa min xadaaratin oo xadaaradihii caalamka soo maray ma jirto xadaarad ka mid ah xadaaradihii caalamka soo jirta ilaa waxay ku taamaysay inay wax saameena ama wujuuda ku yeelato dhulka falastiin xadaaradaasi ha ku istaagto biquwati afraadiha ama bithiqaafati afraadiha walidaalika mowqica ay dhacdo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay uu yidhi baaraknaa xawlahu bibarakati turaabiha bibarakati afraadiha wa bibarakati kulli maa wujida fiiha idan marka waa dhul aad iyo aad u barakaysan barakadeedana ayuu dadka biniaadanka ahamiyad ugu yeeshay walidaalika ayaana loo soo kala hormaraya caalamka jazaakum allahu khayran walaalaha soo qabanqaabiyey jaamacad alqima qof kasta oo muslima waajib ayaa ka saaran in uu ka qayb qaato xoreynta falastiin hadday noqoto inuu kaga qayb qaato af iyo hadday noqoto inuu kaga qayb qaato adinba qiyaadaadka muslimiinta xilli kastay joogaanba ka soo bilow xilligaa hore culimmadu ka soo sheekeeyeen ilaa yowminaa haadaa waxay mar walba ay ka hadlaan waajibunaa tujaaha falastiin taas waxay ku tusinaysaa markaa in dadka muslimiinta ah guud ahaan ay waajib saaran tahay waana gobolkeen ama qayb innaga inaga mid oo jariixa oo waad arkaysaan waxa lala dhacaayo sheekh usaama bin laadin raximah ullahu tacaala ayaa gabay yar oo uu tilmaamay waxaa ka mid ahaa gabayo badan uu leeyahay ayuha algaafilu na'uumu tanabbah faqabuuxu yowmin itiraadu lqucuudi fabiardii qawaacidun lilkufri shatta kullu taaqin kama yashaau muriidu يوم بذلتم الجهاد قعودا ذل ساداتكم وذل المسود فنرى الموت راحة إن تعالت في حمانا شراذم ويهود وحمى القدس مستباح النواحي أين يا قومي وعدكم والوعيد waxaad dareemaysaan sheekhu xanuunka ay ku haysay iyo qof kasta oo muslim ahoo damiir leh xanuunka ay ku hayso guryaha la burburinayo iyo caruurta maaragtay aada aragteen ee yaryarka ah ee gaajada u dhimanaya iyo haweenka maaragtay qaylinaya habeenii maalin oo shaashaadka ka soo baxaya waxay u baahan tahay markaa raganimay u baahan tahay iyo talo haddii la rabo gobonnimo iyo dadnimona sideedaba cidlo lagama qaato nin soomaaliya oo shaacir oo gabyaba wuxuu yidhi samaan laguma doonee xornimo waa senga u fuuleh sallax dakharle mayd soobir iyo seedo warangooyo soofkoo la kala qaada iyo siiga kor u duusha iyo libintu waxay saaran tahay suluf colaadeed mar kale gabaygan aakhirkiisa wuxuu ku tilmaamay xaaja aadan afqalloocayaa iska leh gobonnimo sunbaa kaa xigtoo laysma siin karo waa sarac ku baxa dhiig ragoo lagu sadqeeyaa buui sidaa darteed waxaad dareemaysaa nin kasta oo doona xornimo ama gobonnimo doona waa inuu dhiig badan daadiyaa anoo ah arday ka socda jaamacadda alqima saddex qodob ayaan jeclaystay inaan kaga qayb galo multaqahan qodobka koowaad haddaan ka hormaro waa taxriirka ama xureynta falastiin taxriirka marka wuxuu noqon karaa laba qayb taxriir oo ficli ah iyo taxriir qowli ah taxriirka ficliga qofka hadduu awoodo waa sidii la rabay oo haddaba walaalaha meesha ka jihaadayo ay wadaan qofkaan awoodin oo halkaan u kala joogo oo maanta aan gaari karin waxaa laga rabaa inuu ku mushaarakeeyo ama oo kaga qayb qaato taxriirkaas inuu mar walba walaalahooda u duceeyo ilaah inuu dhib ka dulqaado oo cadowgoodana ka jibiyo qodobka labaad aan kaga qayb qaadanaya waxaa weye lanaa qudwatun xasana dadkaas maanta la dhibaateynayo oo caalamka oo dhan oo usoo tashtay oo dhibaatada ku jiro waxaa noogu sugan qudwo wanaagsan waxay ku sabrayaan mar walbo dhibaatada iyo duqeynta ayagoo caruurtooda iyo dadkooda meesha ay ku la-anayaan dadka muslimiinta maanta waxa weeye dhibaatooyinka haysta ee ay ugu horeyso qadiyadda falastiin waa qadaayaad dadka muslimiinta hore u soo qabsan jiray in dadka muslimiinta dhulal laga qabsado oo waxa weeye dhulal badan lagala wareego laakiin qadiyadda falastiin si aa og tihiin waa qadiyad iyadu dhulalkii muslimiinta ee kale waxa weeye gaaladu la wareegen ka gedisan waa dhul ay waxa weeye muqadasaadkii muslimiintu ay waxa weeye ay yihiin waa dhul waxa weeye caalamul islaami meel istaraatiiji ah kaga yaal saa daraaddeed gaaladu markay qabsanaysa meelo fara badan oo waxa weeye sida andalus oo kale dadka muslimiinta ah si fudud bay ku ilaaween gaaladu mar kasta waxa weeye dee hadafkooda waa loogiya walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum marka yuhuud waa la baabiin doonaa laakiin dadka muslimiinta maxaa laga rabaa inaga waajibkeenna qolo kasta waajibkeeda ay guteen kuwii andalus dayacay waxa weeye qiyaabaha xisaabtagaa la hortegayay kuwii falastiin xilliga ay dayacayna waxa weeye way la hortegi doonaa innana haddaynu dayacno way la hortegi doonaa falastiin inay xoroobi doonto oo gacanta muslimiinta kusoo noqon doona waa hubaal nabigaaba sheegay calayhi salaatu wasalaam in yuhuud la baabiin doona waxaa maanta saa u baabinaya yuhuudiyiin mushkilada maanta laga hadlayo ee dadka muslimiinta haysata qaa- caamatan si gaara dadka walaaleyna falastiin mushkilada maxaa keenay maxaase looga bixi karaa Een, xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in dadka muslimiinta ay gaalo isugu habaruucan doonaan sida weelka raashinka ku jiro dadku isugu yartaan oo dhinacyada uga fadhiistaan kadibna saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay dhaheen maalinkaas rasuulka ilaah uma yaraan baa jirto uma yarnahay oo nebiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay badan yihiin saxaaba dadka ay badan yihiin laakiin uu ku tilmaamay inay yihiin dad daadxoor ah oo waxba aan tarin أولا أرض فلسطين وأرض الإله أشرفي لأن وأرض الأنبياء ومنبع العلماء وأرض المباركة فلسطين إلهي وحوك الشرفي صلق يطلس يحرن أي أنقطي دولدي يبقرتوذي وينات عالم كسومرتا أو أه بقرتوذي نبي الله سليمان عليه السلام وحاكلوا إلهي وحوك الشرفي manbac ulculamaa inay noqotay lianna sidaan ognahayba falastiin waxaa ka soo jeeda imaamka weyn ee madhabkiisa aan haysano imaamu shaafici raxmatullaahi caleyh haddaan usoo dhaadhaco maxaa keenay si lacan falastiin ay ku jirto waxaa keenay ummadda islaamka markay ka tagtay faradada jihaadka iyo markii ay ku mashquuleen dhalinyarada muslimiinta shabaabka muslimiinta markay ku mashquuleen adduunyo iyo mushkilaadkeeda من laga soo bilaabo cabdalla cazaam الشيخ أسامة هذا الكيسي معروف كا والله لننصرنكم ولو حبوا على الركب ونذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب سيدوك الجهاد كعراق حلية أو مصعب الزرقاوي وأتولها نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس وحوكروا لها ها هي شرارة قد انقدحت في العراق وسيتعاظم أوارها حتى تحرق جيوش الصليب في دابق ولا لها يمن من هنا نبدأ وفي الأقصى نلتقي أنك الشعار كان هذه جار القدس لن تهود مركب ihtimaamkaasna waxa loo siinaayey waa muhiimadda ay leedahay falastiin iyo beytalmaqdis iyo masjid alaqsa
cinwaanka meesha ku qoran oo ah filastiin taxta almijar wuxuu ka mid yahay waxyaabaha i soo jiitay aniga nafsadeeda shakhsi ahaan filastiin mujaahidiinta oo dhan baa indhaha ku haya oo u jeeda oo raba inay xoreeyaan waa qadiyad qalbigaaga inay ku beeranto oo qalbigaaga yani waxaaway kusoo laablaabato saacad kastoo aad joogto iyo waqti kastoo aad marayso inay qalbiga kusoo laablaabato nin maxaa yeelay soomaaliyeed baa wuxuu lahaa dhidarkaba xabaalaha kama dhacdhaceeno kuma dhiiradeen ruux celin kala dhawaaqe kolkuu miidka dhiilay dhaqdhaqaag ka waayu horay ugu dhowaadaa dhinacyadii feeraha murqida ka dhigta yacni maxaa keenay arrintan in reer falastiin yacni waxaa keli maahane caalamul islaami iyo hurdaan maxaa keenay annagaa isku keennay oo waxaa nugu dhacay xubu dunya wa karaahiyat almowt
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkana dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan barnaamijkan la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doonno waa bahdiyo isku duuban oo idinleh sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى